الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وعشركي نو سعدي كتابكي عقيدة رازيين شرحي قابنا waxaan soo gaarnay labada imaam ee kitaabka laga soo naqliyey hadalladooda inay ka hadleen khawaarijta firaq dalaal bay kasoo hadlayeen waxaan kasoo gudubnay khawaarijta iyo masaa'ilka ku saabsanaa wa qaala labada imaam waxay yidhaahdeen waman zacama ana alqur'aana makhluuq fahuwa kafiru biاllahi alcadiim kufran yanqulu can ilmila waman shaka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kafir labada imaam waxay yidhaahdeen waman zacama qofkii sheega oo sheegta ana alqur'aana qur'aanka makhluuqun inuu yahay makhluuq fahuwa kaafirun waa qof gaaloobay billaahi alcadiim ilaaha weyn ku gaaloobay kufran gaalnimo yanqilu waa lagu dabdiyey ama yanqulu yanqilu ka raraya qofka can ilmila milada yani yukhriju linsaana can ilmila yukhriju almuslima can lislaam can ilmila ka raraya oo ka naqlinaya oo ka guura yani ka saaraya qofkas maqaaladaas rumaysan can ilmilati diinta ka saaraya waman shaka qofkii shakiya fii kufrihi qofkaas maqaaladaas rumaysan inuu qur-aanku makhluuq yahay rumaysan qofkii shakiya kufrigiisa oo miman ah yafhamu fahmaya qofka iyo waxuu rumaysan yahay fahmaya ah fahuwa kaafir weya isaguna isaguna waa kaafir ayib qur-aanka waa kalaamkii ilaahay sifatu lkalaamna waa sifa ilahi ilaahi subxaanahu wa tacaala wakalama allahu muusa takliima ilaahay baa nabi muuse la hadlay si toosa marka sifatu lkalaam waa sifo oo sifaadka ilaahay ka mid a qur-aankuna halkaasu ka yimid nacam oo kalaamka ilaahay ku hadlay xuruuftiisa iyo sawtkiisa iyo kulligiisa iyo macnihiisaba yani ilaahay baa ku hadlay bixarfin wa sawtin lafdan wa macnan lafdiga iyo macnahaba ilahay bay xaggiisa ka yimaadeen subxaanahu wa tacaala saanu ilahay ugu hadlay qur-aankuna ugu qoran yahay si kastoo loo akriyo ama quluubta loogu xafdiyo ama musxaf loogu qoro oo loo rogrogana waa kalaamka ilaahay qur-aanku marka uma baahna tacriif waa taqaanaan waa musxafkaas hadalka ilaahay ku qoran ee ka bilowda suurat alfaatixa rabbinaasna ku eg huwa maa bayna dafatay lmusxaf musxafka labadiisa geesood hadalka ilaahay ku sugan waayo qur-aanka ee faatixada kasoo bilowda birabbinaasna ku dhamaada allahna wuxuu noo caddeeyey aayado cidda ka batay oo qur-aanka ku jirta iyo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam axaadiista waxay noo caddaynayaan iyo salafka ijmaacooduba qur-aanku inuu yahay kalaamki ilaahay ayib qofkii arrintaas ka hor yimaada oo maquuladaas rumeeya labada sheekh waxay ku xukumeen inuu gaal yahay lanna qur-aanku waa kalaam ullah almunazal cala muxamadi sala allahu alayh wasalam biwaasitati jibriil wahuwa gayru makhluuq nacam idan labada imaam waxay yidhaahdeen qofkii sheega qur-aanku inuu yahay makhluuq waa kaafiru billahi alcadiim laakiin kufriga way kala qaadeenoo kufri diinta qofka ka saaraya iyo kufri duuna kufrin baa jira si ahlu sunnuhu qabaan marka kufri oo weyn oo qofka diinta ka bixinaya iyo ku yar oo qofka uusan diinta kaga baxaynin laakiin kabaairta waaweyn ka mid ah ayaa culimmadu u kala saaraan kufriga gaalnimada ayib marka kan waxay culimmadu labada sheekh isku raacaan si isku raaceen inuu yahay gaalnimadii diinta lagaga baxayay marka maquuladaas waa maquula kufriya idan qofka qur-aanka akhriya oo awaamirta allah raaca oo ku camal fala oo nawaahidana ka fogaado qur-aanku reebayo oo akhbaartiisa rumeeya oo ogaada inuu qur-aanku yahay mid ilaahay soo dejiye xaggiis ka soo dejiye oo hayru makhluuq yahay qofkaas waa qof dariiqata ahlusunna waaljamaaca iyo manhaj salaf haysta wa idan allah subxaanahu wa tacaala huwa alkhaaliq wixii ka soo harayna waa makhluuqaad ilaahay sifaadkiisa subxaanahu wa tacaala waa farac waxay ka yihiin daatada ilaahay soo ma arkeysid marka qur-aankuna sifaadka ilaahay oo kalaamka ah ayuu ka yimid soo ma arkeysid idan alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq qur-aanku waa kalaamkii ilaahay oo hayru makhluuqan makhluuq aan ahayn ayib qofkii arrintaa ka hor yimaada oo diida qofkaasi waa waa qof gaaloobay bay laba sheekh isku raaceen gaalnimo diinta ka saaraysa bal qofka shakiya qofkaas inuu gaal yahay qofka ka shakiya kaa shakiyey oo diinta fahmaya marka cilmibay u shardeenayso ma artid kan labaad gaalaysiintiisa fahm bay u shardiyeen inuu yahay qof fahmaya inuu yahay ayay u shardiyeen marka masalada oo ah qofka qur-aanku makhluuq yidhahdo waa gaal qur-aankiibuu khilaafay sunnadii nabigu khilaafay ijmaacii islaamka ayuu khilaafay marka saasaa lagu gaalaysiiyey qur-aanku waa kalaamka ilaahay waa sifo oo sifaadka ilaahay bay u noqonaysaa yuu u noqonaya qur-aanku idan wixii ka soo haray waa gaalnimo masalada labaad waa masalada qofka ka shakiya qofka inuu gaaloobay qofkana waxay ku shardiyeen markay gaalaysiinayeen labada sheekh inuu yahay qof fahmaya qur-aanka qof fahmaya qur-aanka inuu yahay marka qof muctasilia ama jahamiya hadduu yidhaahdo qur-aanku waa makhluuq oo uu maqlo qof kaloo sunni ah oo sunnigaasina uu yahay qof fahmaya muraadka uu ula jeedo qofka qur-aanku waa makhluuqe fahmaya hadduu yahay hadduu ka shakiya gaalnimadiisa asagana kaafir oo kasoo kale noqonaya marka qaacidadaas ahlu sunnu ay qabaan waxa weeye qofkii gaalnimo qof gaala ka shakiya asaguna gaal waa laakiin waa inuu yahay qof fahmaya wax fahmaya marka cilmibay ku shardeen soo ma aragtid idan yuhuudda iyo kiristanka iyo kuwan majuuska la yidhaahdo iyo saair almalal kufriya diimaha gaalnimada oo dhan boodiska waxaasoo dhan qofkii ka shakiya inuu dadka haysta ay gaala yihiin asaguna waa gaal la mid iyaga hadduu yahay qof fahmaya dadka waxa ay aaminsan yihiin ayib intaas waxay kuu caddaynaysaa masalo aada iyo aada muhiim u ah oo ah qur-aanku inuu yahay kalaamka ilaahay oo qofku inuu arrintaas ka tawaqufo ayna u banaanayn inuu arrinta ka tawaqufo ayna u banaanayn ayuu kuu caddaynaya ayib wuxuu allah qur-aanka noogu sheegay subxaanahu wa tacaala inuu asaga qur-aanka soo dejiyey oo kalaamkiisii yahay marka taasay ka hor imaanaysaa masaladaas taasay ka hor imaanaysaa marka qofka marka la gaalaysiinayo shuruud bay culimmadu ku xidhaan shuruudda waxaa ka mid a qofkuna waxaan cilmi u leeyahay oo se jaahil ahayn waxaa kaloo ku xidhaan qofku ficilka inuu u qastay oo hadduuna u qasdin oo uu arrintaas duhuul ku jiro iyo halmaan hadduu ku jiro uusan u qasdin marka iyagana ma gaalaysiinayaan waxaana ku tusinaysaa yacni qofkii yidhi farax dartii allahuma anta cabdii wa ana rabuka ilaahayow adigu addoonkayga baa tahay anigu rabbigaa baana marka qofkaasna asagana mayna gaalaysin culimadu waxaa kaloo u shardiyeen ikhtiyaar oo waxaa kasoo horjeeda ikraah in qofka lagu qasbay maaragtay inuu hadalkaas yidhaahdo haddii lagu qasbay marka ma gaalooba idan cilmi baa shardi ah qofku aanu jaahil ahayn waxaa shardi ah qofku waxa inuu u qasto khata hadduu uga dhacay dartii isagana loo qaban maayo saddex qofka inaan lagu qasbin haddii lagu qasbana loo qaban maayo maarata wuxuu ku dhacay idan takfiirka shuruuddaasay culimmadu ku xidheen soo ma arkays shuruuddaasay culimmadu ku xidheen marka qofka la gaalaysiinayo yacnii in laga helo shuruuddaas muqaabilkeeda oo maaragtay mawaanicdaana meesha ay ka baxdo waxyaaba qofka in waxa laga yaaba qofka inuu gaalnimo ku dhaco laakiin laftiisa aan la gaalaysiinin laakiin wuxuu ku dhacay waa gaalnimo inay culimmadu dhahaan inay dhahaan culimadu qofkaas gaalnimo wuxuu ku dhacay waa gaalnimo laakiin asaga ayna gaalaysiinin asbaabtaa darteed saa darteed sheikhulislaam taymiya wuxuu yidhi macnaha aqwaasha sharciga uu ka hadlo lama ictibaarinayo ilaa qofkii inuu yahay caaqil yaclamu maa yaquulu wayaqsiduhu og waxuu ku hadlay oo u qastayo nacam marka asbaabta dadku ku gaaloobaan waxay culimmadu ku sheegeen inay noqon karta qowl lagu hadlo sida ilaahay oo lacaayo walciyaadu billaah rasuulkiisaoo lacaayo nabiga calai salatu salaam ama qofku inuu nabinimo sheegto inuu ku jees jeeso aayaadka ilaahay marka arintaas waa gaalnimo waxaa isku mida qofka dhab hadalka odhanaya iyo qofka ku kaftamaya iyo qofka banaysta iyo qofkan banaysanin bay culimadu yihahdeen ilaahay iyo rasuulkiisa oo lacaayo nabinimo la sheegto jeesjees aayadka lagu jeesjeeso waxaa weeye qofka jaadka ay dhabka tahay qofka ku kaftamaya iyo qofka banaystay kaan banaysaninba waa isku mid waa gaaloobaya saas culmadu yihahd waxaa kaloo keena camal sida ilaah keyrkood loo sujuudo musxafka oo la ihaaneeyo masalan lagu istaago ama meel xun lagu tuuro oo kaleeto meesha qashinko kale kaasna marka waa gaalimo culmadu yihahdeen qofka banaystay iyo qofkaan banaysanin waa ku gaaloobaya waxaa kaloo noqon kara gaalnimadaas ictiqaad iyo caqiiday noqon karta yani qowl bay noqon kartaa saan sheegnay camal bay noqon kartaa caqiiday noqon karta sida qofka oo caqiideeya in ilaahay wax kale lala caabudi karo oo uu shariig leeyahay ama uu ilaahay saaxiibo leeyahay xaas leeyahay ama ilaahay awlaad leeyahay ama qof inay khamradu bannaan tahay ama zinadu bannaan tahay caqiideynaya ama inayn salaadoo kale salaadaha shantaa waajib ahayn soonku inuusan waajib ahayn arkaan islaamka waxyaabaa diinta islaamka macluum min addiini bidaruura oo iska cad oo maaragtay qof islaamka ku dhex nool uusan jaahilka ka ahayn zinada inay bannaan tahay maalan ijmaaca qaciga ah qofka inkira waay almacluum min addiini bidaruura qofka arrintaas caqiideeyana waa gaaloobaya gaalnimaduna waxay u qeybsantaa laba nooc mid caqiida oo ictiqaadi ah oo yacni diinta qofka ka saaraysa iyo kufri qowliya ama camali ah oo loo kala saarayo mid qofka diinta ka saaraya iyo midaan ka saaraynin kufriga qowliga camaliga diinta qof ka saarayna kufriga loo yaqaan wax ka mid ah qofku ilaahay keyrkii inuu ku dhaarto inuu yidhaahdo ilaahay rasuulka maalan aha ama kuwa wax sheego oo kale uu tago asaga oon markuu ilaahay ku dhaaranayo keyrkiis aan rumaysnayn ee qofka inuu u weyneynhayo sida ilaahay loo weyneynayo ama hadduu rumaysan yahay sida ilaahay loo weyneyn in loo weyne waa gaalnimo kuwan wax sheega markuu u tagayo asagoo rumaysnayn waxa uu sheegaya inay run tahay laakiin isaga tegaya kaas laftiisu marka lama gaalaysiinayo maadaama uu u tegay nacam marka saasay culimmadu u kala saareen kufriga yar iyo kufriga weyn ka camaliga iyo ka caqadiga ah kufriga yar waxaa la yidhahda culimmadu yidhahdeen wax kastoo islaamku ku magacaabay kufri laakiin gaalnimadii weyneed aan ku gaarsiinayna sida saan hadda sheegnay qofku in ilahay keyrka ku dhaarto isagoo oon u weyneynin si ilah loo weyneeyo oo kale ayib kufriga weynna waxay culamadu usii qaybiyaan inuu yahay qaybo kufru takdiib kufriga beeninta oo ah qofkanu daahir iyo baatinkiisa qalbigai carabkaba uu ka beeniyo nacam faman adlamu miman kadaba cala allah wakadaba bisidqi id jaa'ah alaysa fii jahannama mahuwan lilkaafiriin yaa ka dulmi badan qof beeniyey yani ilahay ku been abuurtay runtiina beeniyey oo qur-aankii iyo nabinimadii rasuulka alah slat slam iyo aakhiriya beeniyey maarta kuwaas hoygoodu meesha waa jahanamo ilahi subxana wa tacala kufri oo juxuud diidma ah isagana oo qofku carabka uu ka beeninayo uu ka diidayo laakiin qalbigiisu og yahay inuu sax yahay waxa uu beeninayo kufrjuxuud baa la yidhahdaa qalbi ahaan wuu ogyahay waxaana sax yihiin laakiin carabkuu ka beeninayo sidii fircawn oo kale wajaxaduu biha wastayqinatha anfusuhum dulman waculuwa aayaadkii ilahay aayaadkii nabi muuse uu la yimid mucjisooyinkiisii qalbiga inay sax tahay way ka ogaadeen fircawn iyo qoomkiisi laakiin carabkay ka diideen marka kufri juxuud baa la yidhahda ayib kufriga saddexaad aliba walcanaad walistikbaar isla weyne iyo kibir nacam waa kufrigii uu ku dhacay ibliis nacam wid qulna lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin waxaan idhi malaaigta usjuuda nabi aadam faay sujuudeen ilaa ibliis ma ahana wuu diiday waa kibir iyo isla weynaan saasuu ku gaaloobay kufriga kale ee soo raaca waa kufriga munaafiqnimada qalbiga ku jirta nacam oo daahirka qofku islaamnimo ka muujiyo laakiin qalbigiisa uu ka diiday oo ka inkiray islaamnimada qalbigu gaal ka yahay diinta ma rumaysna laakiin daahirku ka raacsan yahay waa tukanaya waa soomaya laakiin ma rumaysna dalika biannahum aamanuu uma kafaruu yani kuwaas waxay arrintaas ku qabsatay inay rumeeyeen haddana ay gaaloobeen faubica calaa quluubihim qalbigooda la daboolay oo la xidhay fahum laa yafqahuuna ma fahmayaan diintii marka nifaaqa caqadiyana waa gaalnimo caqiidada qalbiga ku jira nifaaqa camaliga ahoo qofku inuu been sheego ama ballan ka baxo ama amaanada khiyaano waa kabaairta waaweyn laakiin qofku qalbigiisa hadduu muslimka iyo muuminka yahay diinta kama bixin waa dembi inuu ka toobadka loo bahaya kufriga shakiga ayana kufriga taradud qofku iyo male ninkii yidhi oo kaleeto qaala maa adunnu an tabiida haadihi abada yacni adduunyaduna dhammaanaysaba uma haysto yidhi maarta beertiisuna baaba-ayso adduunyaduna dhammaanayso umaba haysto gaalnimo wa marka qofku hadduu ka shakisan yahay diinta iyada lafta waa gaalnimo oo taradud ku jira aakhiro oo kale qur-aanka hadduu ka shakisan yahay nabi maxamed ka shakisan yahay alayhi salatu yacni waa kufri kufru licraad qofku inuu ka jeesto diintiiba xaq inuu ka jeesto daahiran waa baadina ma rumaynayo nacam mana beeninaayo muwaalaad iyo mucaadaad ma leh jacayl iyo cadho ma leh la jeclaado muminiinta ilaa kuwa kasoo horjeeda iyo gaalada loo cadhood waladiina kafaruu camaa undiruu mucriduun wuu iskaga jeestay marka anwaacda kufriga saasay culimadu ku sheegeen ilaah naga badbaadiye subxaanahu wa tacaala cashirka intaas ayaan kusoo koobaynaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed والحمد لله رب العالمين